bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin salى اllah wslm calى nabiyina mxamed wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaam اlbukhariyu raximah اllahu tacaala baabu iijaabi الtakbiiri wاftitaaxi الsalaa halkan wuxuu ka bilaabaya alimaamu اlbukhaari raximah اllah abwaabu sifati salaa salaaddii nebiga sida ay ahayd sifadeeda ama arkaantii salaadda ay lahayd iyo waxyaabihii arkaantaa la xidhiiray ayuu halkan abwaabta soo socda uu ka gelaya waxa uu yidhi baabu bayaani baabu iijaabi اtakbiiri baabu bayaani iijaabi اtakbiiri takbiirta waajibinteeda caddaynteedii buu u baab yahay waiftitaaxi salaati salaada furfurashadeeda caddaynteedii buu u baab yahay salaadii maxaa lagu furfuranayaa iyo takbiirta salaada lagu bilaabayo inay tahay in la waajibiyey iijaab waa ifcaal oo marka macnaheedu uu yahay waajibin wujuubna waa waajib marka iijaab ayuu doortayoo shaaricu marka inuu waajibiyey bayaankeedii weeyaan marka kan ayb iyo salaaddii iftitaaxeedii qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybun huwa bnu abi xamsata can الzuhriyi qaal أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم rakiba فرسا nebiga waxa uu fuulay faras fajuxiشha waxaa la dhaawacay shiqhu الأymanu dhinaciisii midig qaala أنس رaضي الله عanه أنس waxa uu yidhi fasallىa lana yومaئidin maalintaa nebiga wuxuuna tujiyey salaatan salaad min الصalawaati salaadaha ka mida wahuwa qaacidun isagoo fadhiyo fasallaynaa waraa'ahu gadaashiisii ayaanu tukannay qucuudan annagoo markaa fadhinna innagana uma qaala waxa uu yidhi lammaa sallama markuu salaamo noqsaday innamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo sameeyey oo loo yeelay liyu'tama bihi in lagu daydo fa idaa sallaa haddii uu tukana tukado qaa'iman isagoo taagan fasalluu qiyaaman idinkana tukada xaala kownikum qaa'imiina aad tihiin idinkoo taagan waidaa rakaca haddii uu rukuucana farkacuu rukuuca waidaa rafaca haddii uu kor noqdo madaxiisa uu kor yeelana farfacuu idinkana madaxiinna kor yeela oo kor usoo kor noqda waidaa sajada fasjuduu haddii uu sujuudana sujuuda markaa kadib waidaa qaala samica allaahu liman xamidah faquuluu rabbanaa walaka alxamdu xadiidkan marka wuxuu keenay anas zuhri uu ka warinaayo zuhrina uu ka warinaayo shucayb bnu abi xamza ayb radia raximahu llah ayb meeshaan marka hadda xadiidkan wax takbiir ah kama muuqato tabwiibka bukhaarina waxaa weeyaan baabu iijaabi اtakbiiri wax takbiir ana ma laha hadda xadiidkan marka tarjamada iyo xadiidkan waxay u baahan tahay marka xal ama shaqo ayb ibnu xajar wuxuu yidhi wاctaradahu اlismaaciiliyu faqaala laysa fi اطariiqi اlأwali dikru الtakbiiri ismaaciili oo mustakhraj bukhaari iska leh wou ictiraadayoo meeshaa waxa uu yidhi dariiqa xadiidka dariiqiisa koowaad wax takbiir ah ma lagu sheegin oo kuma jirto walaa fi اtaani wاthaaliثi kan labaad iyo kan saddexaadna maya wlaa fi اtaani wاthaliti bayaanu iijaabi اtakbiiri takbiir kan labaad iyo kan saddexaadna wax caddaynaya takbiirta waajibinteedana ma leh buu yidhi wainamaa fiihi اlamru bitaakhiiri اlma'muumi can اlimaam xadiidka waxaa ku jira waxay tahay ma'muumku inuu imaamka ka daba mara bis ayb qaala waxa uu yidhi marka walow kaana dalika iijaaban liلtakbiiri lakaana qowluhu faquuluu rabbana walaka alxamdu iijaaban lidalik cala alma'muum ictiraad adagu keenay marka waxa uu yidhi haddii marka la dhihi lahaana maadaama xadiidka wax takbiir waajibinteeda aynan ku jirin imaam ha lagu daydo hana laga dambeeya keliya ay ku jirto meeshaa marka waxaa ka soo oo la yidhaahdo takbiirta wujuubkeeda meeshaasay ku dhex jirtaa maadaama imaamka uu allaahu akbar dhahaya idinkana allahu akbar ka daba dhahdaas ayaa iijaabka laga fahmaa haddii la dhaho ictiraad marka waxaa imaanayo waidaa qaala samica allaahu liman xamidah faquuluu rabbanaa walaka alxamdu iyaduna inay sida takbiiratu ixraam noqoto oo rukni ay noqoto takbiiratu lixraamkana lamid maaha rabbanaa walaka alxamdu sida la ogsoon yahay ayb ictiraad marka laba ictiraadoo iskor saaran waay waujiiba can ilawali ictiraadka hore waxaa lagu jawaabay buu yidhi bianna muraada almusanifi an yubayina ana xadiida anas min aطariiqayni waaxidun ikhtasarahu shucaybun wa atamahu lleyl sababka marka waxaan u keenay waxay tahay inuu ku caddeeyo xadiidkan shucaybna inuu soo gaabiyey leyt ibnu sacadna inuu xadiidka taam yeelay wainama اxtaaja ilaa dikri اطariiqi اlmukhtasara litasriixi الzuhriyi fiiha biikhbaari anasin lahu sababka marka bukhaari ku xambaarayna waxay tahay inuu kan shucayb soo saaro taxdiid ayaa ku jiro zuhri marka uu ka warinayo anas xadaanii ayuu yidhi wa can اtaani kan labaadna biannahu sala اllahu calayh ali wasalam facala dalika ictiraafka labaad haddii la yidhaahdo takbiirta waxaa laga qaadanaya ficilkaas faidaa kabara fakabiruu iyo yaa laga qaadanaya haddii la dhahana rabbanaa walaka alxamdudana may la mid noqoto ictiraafkii ahaana wuxuu yidhi wacan ihaani biannahu sala allahu calayh ali wasalam facala dalika wa ficluhu bayaanun limujmali salaa waxaa la dhahayaa buu yidhi marka takbiirtan in meeshaas laga qaato waa ficil nebiga uu sameeyey ficilka nebiga uu sameeyeyna wuxuu bayaaninayaa wa aqiimu salaatadi ijmaalkii ku jiray ama yacnii amarkaas mujmalka ahaa ee wa aqiimu salaa ayaa ficilkiisa uu bayaanina usuulufiqigana waa ogtihiin ficilka haddii uunan bayaan u ahayn nas yacnii haddii uunan bayaan u ahayn mujmal mujmalkaas istixbaab baa lagu xambaaraa ficilka laakiin haddii ficilka uu u yahay bayaan nas mujmal ah naskaas mujmalka amarkiisii hadduu waajib ahaa ficilkana waajib uu noqonay marka maxay noqonay salluu kamaa ra'aytumuunii usallii wa aqiimu salaa waa amar mujmal ah wa aqiimu salaa waa amar mujmal ah amarkaas marka mujmalka ah ee qowliga ah ficilkii nebigaa bayaan u ah ficil walbo marka nebigu uu salaadda ku dhex sameeyo waa in waajib la dhaho wixii marka ka dhigaayo wixii sunno ah iyana waa wax marka gadaal qaraa-in kale iyo meel kale lala aada ayay noqonaysaa ayb marka waxaa la dhahayaa wa ficluhu bayaanun limujmali salaa nebigaa takbiirkii sameeyey ficilka nebigana wuxuu bayaaninayaa amarkii salaadda lays amree mujmalka ahaa ayb wa bayaanu lwaajibi waajibun waajib bayaanintiisuna waa waajib kadaa wajahahu ibnu hushayd ibnu hushayd alfihri sidaasuu ku towjiihiyey watucuqiba bilictiraadi ahaali kan saddexaad baa lagu ictiraaday buu yidhi walaysa biwaaridin cala albukhaariyi ictiraadka marka wuxuu ka wadaa kale oo ah hadday sidaas tahay may noqoto rabbanaa walaka alxamduna nebigaa sameeyey may iyaduna rugni noqoto oo ninkii ka taga salaadda ay ka burtana taas marka waxaa bukhaari marka wuxuu leeyahay taasi ku laasimi mayso lixtimaali an yakuuna qaa'ilan biwujuubihi kamaa qaala bihi shaykhuhu isxaaq ibnu raawiya waaba la yidhiba isxaaq baaba saas yidhi bukhaarina inuu qabo waa laga yaabaa usa isjebinin marka ayb wa qiila fi ljawaabi aydan waxaa kaloo la yidhi idaa habata iijaabu takbiiri fii xaalatin min alaxwaali daabaqa tarjama haddii marka xaalad xaaladaha ka mida takbiirtu wujuubkeedu uu sugnaaday xadiidkii tarjamada waa daboolay intaasna waa inta la rabo wa wujuubuhu cala alma'muumi daahirun min alxadiidi wa ama alimaam famaskuutun canhu ayb wa yumkinu an yuqaala fi siyaaqi ishaaratun ila liijaabi litacbiirihi biidaa allatii takhtasu bima yujzamu biwuquucihi marka midanna waxaa la dhihi karaa rabbanaa walaka alxamdu qaraa-in iyay ku noqotay yacnii iyay dhici kartaa inay ku noqoto rukni inaynan ahayn ayb qaraa-intuna marka waxay dhahayaan xadiid ilmusii'i salaatahu rabbanaa walaka alxamduda lama dhihin isaga looma sheegi ayb fii maqaami tacliimayna ahayd walaa yajuusu taakhiiru lbayaani can waqti alxaajati weliba waqtiga tacliimka laakiin takbiirta xadiidkii musii salaatahuna waa ku jirtay midkaanna ficilkii nebigay ugu jirtaa sidaasoo marka takbiirat lixraam marka waa rukni arkaantii salaada ka mida waana rukni qowli ah ayb cinda aljumhuur waa rukni ahlucilmiga qaar ka midana waa shardi bay dhahay ayb takbiirtana waxaa ka horaysa takbiiratulixraam niyadaada ka horayso ayb baabu rafci lyaday labada kale qaala xadaanaa qutaybaةu bnu saciid qaala xadaanaa leytun can ibni shihaabin can anas bni maliki anahu qaal khara rasuulu llaahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigaa dhacay can farasin faras ayuu ka dhacay xaggiisa fajuxisha waa la dhaawacay fasallaa lanaa nebiga waa na tujiyey qaacidan isagoo fadhiyo fasallaynaa macahu qucuudan nebiga maciise ayaan tukannay waa la tukanay annagoo fadhinno uma insarafa waa gudoomay faqaala waxau yidhi inama alimaamu ow inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo sameeyey liyu'tama bihi in lagu daydo faidaa kabara fakabbiruu waa kaa marka waidaa rakaca farkacuu waidaa rafaca farfacuu waidaa qaala samica allahu liman xamidah faquuluu rabbanaa laka alxamdu waidaa sajada fasjuduu leyt marka xadiid baa taam yeelay shucaybna waa ikhtisaariyey riwaayada shucayb faa'iidada ku jirtaa waa maxay zuhri qaala akhbaranii buu yidhi middaanna zuhri can anas bni maalik buu yidhi qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun qaala xadaanii abu zinaad can ilacraj can abi hurayrata qaal qaala اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam inamaa jucila alimaamu liyutama bihi faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu waidaa qaala samica allahu liman xamidah faquluu rabbana walaka alxamdu waidaa sajada fasjuduu waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan ajmacuun labadaa marka axaadiidtaas marka takbiirta sidaasay ugu jirtaa xadiid ilmusii salaatahuna iyadoo amarayba ku jirtaa si kale ah ayb takbiirta marka sidee noqonay marka takbiiratulixraamka maxaase waajibaaya waxaa waajibaaya allaahu akbar ayaa waajibaysa lanna axaadiidta sunnada qowligee nebiga sal l slam waxay leedahay haddii aad salaadda isu taagtid ood soo weyso qaadatid istaqbil ilqibla qiblada u jeeso wakabbir wakabbir waxaa kaloo sugnaatay iyadana allaahu akbar dheh taasna marka waa soo aroortay marka dikri kale iyo wax kale oo booskaas geli kara ma leh qofku allaahu akbar buu la imaanaya alraxmaanu akbar iyo allaahu ljaliil hadduu yidhaahdo akbartii uu jaliil ka dhigo ma ansaxaysan cinda aljumhuur xanafiyadu laakiin waa ansaxay bay dhahayaan meeshaasna marka ahlucilmigu way ka hadleen riwaayad fara badan buu keenay marka takbiirtaas marka sheegaysa salaadaha marka salaada marka takbiiraadka ku jiro laba nooc waaye takbiirat alixraam iyo takbiiraadka intiqaaliga intiqaalaadka loo isticmaalo midaas dambe waa sunno middan laakiin takbiirat lixraam waa rukni salaadana ma ansaxayso biduuniha baabu rafci اlyadayni fi takbiirati اluulaa baabu bayaani xukmi rafci اlyadayni labada gacmood koruqaadistooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fi takbiirati اluulaa takbiirada hore macal iftitaaxina la qaado furfurashada maceeda allahu akbarta bilaabashadeeda agteedana markaa la qaado sawaa'an jin xaal ay yihiin yacnii sawaan muxuu ka wadaa takbiirtaadii iyo gacmo qaadidaadii hal maray dhacayaan oo marka qofka allaahu akbar buu leehay gacmihii iyo takbiirtii isla qaadidoodii baa mar dhacayaan sawaa'an saas u jeedaan waana si ka mida siyaabaha loo yacnii sunnadu ku soo aroortay waxaa kaloo sunnadu ku soo aroortay gacmihii in la qaado kadib allahu akbar la dhaho waxaa kaloo soo aroortay markii yacnii intaan la qaadin ka hor allahu akbar intii la yidhaha gacmaha markaas la qaado saddexdaasna marka waa tilmaameen ibnu xajar wuxuu yidhi marka fa hada daliilu lmuqaaranati waqad warada taqdiimu rafci cala atakbiiri waxaa soo aroortay taqdiimu rafci gacmaha koru qaadisteeda in la hormariyo cala takbiiri laga hormariyo wa cagsuhu cagsigeedana waa soo aroortay akhrajahumaa muslimun muslim baa weriyey marka labadaas labadaas muslim weriyey iyo middaan isu gey saddex xaaladood baa ka soo baxaysa marka in mar laysla qaado raf gacmo qaadida la hormariyo allahu akbarta la hormariyo intaba marka waa soo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama ayb ayb intaasna culammada ikhtiyaaraad bay ku kala leeyihiin calaa kullin marka saddexdaba waa sunno uu soo aroortay qaala xadaanaa cabdullaahi bni maslama can malikin can ibni shihaabin can saalim bni cabdillaahi can abiihi anna rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama kaana yarfacu yadayhi nebigu wuxuu ahaa gacmihiisa inuu qaadaayo xadwa mankibayhi labadiisa garbood ku-aadankooda ayuu gacmihiisa u koryeelaya labada gacmood ku-aadankoodu marka gacanta baabacada cadna qibladay u jeesanaysaa gacanta dhabarka dambana waxay qaabilaysaa marka garbaha labada garbood ayuu qaabilinayaan marka sidaasu u samayna sidaas baab gaarowna ka dhigi doonaa ida istataxa salaata salaadda markuu furfuranayo waidaa kabbara iyo marka uu takbiirsanayo lirukuuci rukuucda uu u takbiirsanayo oo gacmaha korbuu u qaadi jiray markuu rukuucda usii socdo ayb waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaadaayo min alrukuuci rukuucda uu ka soo qaadaayo oo samica allaahu liman xamida uu dhahayana gacmuhu taagaya rafacahumaa waa kor yeelaya kadalika sidaadaas oo kale ayadan noqode wa qaala wuxuuna dhahaya samica allaahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamd wa kaana laa yafcalu wa kaana wuxuu aha nebigu laa yafcalu inuunan samaynaynin daalika kaagaasi fi sujuudi sujuudi yacnii markuu sujuudda usii socdo gacmaha kor uma qaadaynin gacmaha marka saddex meelaa xadiidkan hadda uu sheegay takbiiratulixraamka marka la xiranaayo salaada gacmihi in kor loo qaado rukuucda marka loo socdo in kor loo qaado marka laga soo kor noqdo rukuucdin kor loo qado saddexdaas meel waa sunno aad u badan oo in badan nebiga ka soo aroorto saxaabo badan ay wariyeen ilaa afar iyo toban gaarayo ayb tan hore waa laysku waafaqsan yahay marka la xiranayo gacmaha in kor loo qaado xanafiyada iyo jumhuur waa isku waafaqsan yihiin takbiiraadka yacnii kuwa dambe laakiin xanafiyadu ma ogola jumhuurtuna waa ogol yihiinoo waa sunno waay ayay dhahayaan sunanimadeedana xadiidkan bukhaariga ku jira on ka akrinaynaan u daliila ayb baabka bacdiaan nooga hadli doonaa ayb laakiin middan hadda oo takbiiratulixraamka marka la joogo in gacmaha la qaado taas iyada khilaaf kama taagna imaamu nawowi sida uu caddeeyey ayb waxaa kaloo xadiidkan tilmaamay meesha la geynayo gacmaha xadiid abi xumayd asaacidi wuxuu sheegay xadwa mankibayn imaamu shaaficina kaasuu qaatay iyo imaam axmed iyo imaam maalik abuu xaniifana wuxuu qaatay xadiidka maalik ibni alxuwayri oo isagu dhahayo xataa yuxaadiya bihimaa furuuca udunayhi dhagaha dhegta balaqdoodu ku qaabilsii jira oo marka sidaas markalabadana marka sunno saxiixoo nebiga ka soo aroortay baabu rafci اlyadayni idaa kabbara waidaa rakaca waidaa rafaca baabu bayaani xukmi rafci اlyadayni labada gacmood koruqaadistooda xugun ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay goormana idaa kabbara marka uu kibaaranayo takbiiratulixraamka samaynayo waidaa rakaca markuu rukuucaayo waidaa rafaca markuu soo kor noqonayo waa takbiir marka rafculyadaynkii hore waa marka la gelaayo tii laysku waafaqsanay baabkaanna bukhaari wuxuu uga hadlayaa meelihii kale ee gacmaha kor loogu qaadayo qaala xadaanaa moxamed bnu muqaatil qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak almarwasiyu qaala akhbaranaa yuunus huwa bnu yaziid alayliyu can الzuhriyi qaala akhbaranii salim bnu cabdillaahi can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal ra'aytu rasuula اllahi sala اllahu calayhi waaalihi wasalam rasuulkaan arkay buu yidhi idaa qaama fi salaati salaada dhexdeeda hadduu isu taago rafaca yadayhi labadiisa gacmood kor buu u qaadaya xataa yakuuna intay ka ahaadaan xadwa mankibayhi garbihiisa ku-aadankooda wa kaana yafcalu daalika sidaa buu yeeli jiray xiina yukabiru lirukuuc markuu rukuucda u kibaaranaayo wa yafcalu daalika sidaa buu yeeli jiray idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaadayo min alrukuuci uu kaga qaadayo rukuucda markuu madaxiisa ka soo qaadayo wayaquulu samica allaahu liman xamidah ayuu dhihi jiray walaa yafcalu daalika sidaas ma samaynaynin fi sujuudi sujuudda sidaa ma ku samaynaynin afar meel ayaa marka aad sunnadoodu aysan muran lahayn saddex meel ayaynan muran lahayn saddexda meel waxay tahay saddexdan meel hadda u sheegay cinda takbiirati alixraam cinda arukuuc cinda rafci min alrukuuc meel soo socotana bukhaari ugu baabaysan doonaayo ataxiyaadka koowaad salaad markay laba ataxiyaad leedahay kan koowaad marka laga soo kaco gacmihii in iyadana kor loo qaado waa afar meel marka middaas dambe marka waa lagu muransan yahay oo khilaaf ayaa ka taagan taas dambe khilaafkeedana marka waa sheegi doonaa waxa uu ku salaysan yahay xagga xadiidka ee wuxuu intaa ka soo hara marka imaamulbukhaari meelo ka mida shuduudoobu ku xukumay ee sujuud rukuucdii marka marka loo socdo sujuudda iyo marka laga soo kor noqdo iyo marka sujuudda lagu laabanayo iyo waxaasoo dhan marka wuxuu ku tiriyey shuduud imaamu shaaficina saddexdan meel ayuu suneeyey isaga midda dambe ee atexyaadka koowaad marka laga soo kacayo war badan bay ku jirtaa oo gaarina insha alla qال xdثna إسحاaq الwاasiطي qال xdثna khالد بن cabdاللahi عan khالد عan أbي qلاabة أنhu ra'ىa mالك بن الxwayriث ayuu arkay إida صalىa haddii uu tukanayo kabara allahu أkبar buu dhahayo warafaca yadayhi labadiisa gacmooda kor u qaadaye وإida araada an yarkaca markuu hadduu doono inuu rukuucana rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor yeelaaye waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor uga ka soo qaado min الrukuuci uu ka soo qaado rafaca yadayhi labadiisa gacmood ayuu kor yeelaayay waxadata wuxuuna sheegay ana rasuula اllahi sal ll ly salam sanaca haakada wuxuu sheegay in nebigu sidaan yeelay sala allahu calayh wasalam ayb meeshaan marka axaadiidtan oo dhan waxay radin ku yihiin xanafiyada oo iyagu qabaan in aan la kor yeelaynin gacmaha kor loo qaadaynin takbiirat lixraamka wixii aan ahayn qaarkood mutaakhiriintoodana waxay dhaheen waaba salaaddaa ku burayso qaar baa marka salaadda wayba ku jabaysaa bay dhen haddii kor loo qaado maxaa yeele dheeldheel waayo marka wuxuu yidhi meeshaan fiiri bukhaari ibnu xajar qad صanafa albukhaariyu fii hadihi اlmas'alati juz-an mufradan munfaridan bukhaari meeshaan wuxuu ka alifay mas'aladan oo rafculyadeynka kitaab gaar ah oo ka qoray waa madbuuc kitaabkiisa waxakaa fiihi can ilxasan wa xumayd ibni hilaal labadaa xasan iyo xumayd ibni hilaal wuxuu ka sheegay inay yidhaahdeen ana asaxaabata kaanuu yafcaluuna dalika saxaabadu gacmaha koray qaadi jireen qaala albukhaariyu walam yastafni alxasanu axadan xasanulbasri saxaabadii uu arkay qofna kama soo reebin oo maunan dhihin yacnii saxaabada qaarna waa qaadi jireen qaarna ma qaadi jirin ma dhihin وqاaل بن cabdilbr iبn cabdilbr waxa uu yihi kul man ruwiya canhu tarku الrafci fi الrukuuci ayb wالrafci minhu ruwiya canhu ficluhu ila bna mascuud qof kasta oo wuxuu yidhi laga wariyey inuu gacmaha kor u qaaday iyo inuu gacmo kor u qaadista ka tegey qof kasta oo laga wariyey oo laga sheegay waxa uu leeyahay qof walboo laga wariyey rafculyadeynka inuu ka tegey waxaa la wariyey meelihii hadda aan soo sheegnay waxaa la wariyey inuu sameeyey saxaabi kasta ama qof walboo laga sheegay inuu ka tegey isagu uunan samaynin waa in laga waana laga soo wariyey inuu sameeyey ila bnu mascuud maahane wa qaala maxamed ibnu nasr almarwasiyu ajmaca culamaa'u اlansaari calaa mashruuciyati dalika ayb ilaa ahli اlkuufa culammadii muslimiinta oo dhan waxay ku ijmaaceen buu yidhi culamaa ulamsaar mashruuc inay tahay gacmaha kor loo qaado ay bannaan tahay oo bal ay sunno tahay ilaa ahlulkuufa maaha wa qaala bnu cabdilbar waxa uu yidhi lam yarwi axadu can maalikin tarka rafci fiihima ila bnulqaasim imaam maaligna waxa uu yidhi gacmaha in la qaado in laga tago oon la qaadin yacni gacmaha ibnulqaasim bisaa ka wariyey inta kale waxay ka wariyeen in la qaado waaladii na'kudu bihi rafca calaa xadiidi ibni cumar annagana waxaan qaadanaynaa buu yidhi xadiidka yacni gacmaha in kor loo qaado xadiid ibni cumar sida uu tusaay oo yacni xadiidkaa dartiisa wa huwa aladii rawaahu ibnu wahbin wagayruhu can maalik waana midda cabdullahi ibni wahb uu maalik ka wariyey walam yaxki tirmidiyu can maalikin hayrahu imaamu tirmidina oo maalig naqligiisii iyo wixiisii aad u yaqaanaba oo isagu sanad wax kaga soo naqlinaya a'immada imaamu maalig wax aan ahayn kama soo naqlinin rafculyadeynka sunnanimadiisa wa naqala alkhaطaabiyu wa tabicahu اlqurطubiyu fi lmufhim annahu aakhiru qowlay maalikin wa asaxuhumaa labadii qowlee maalig uu mas'aladan ka lahaa kii ugu dembeeyey uguna asaxsan waa in gacmaha kor loo wa ama alxanafiyatu buu yidhi facawaluu walam ara lilmaalikiyati daliilan calaa tarkihi walaa mutamasakan ilaa biqowli bni اlqaasim qowlkaas ibnulqaasim unbay ku dhegeen bas wa ama alxanafiyatu facawaluu calaa riwaayati mujaahid xanafiyadana gacmaha in kor loo qaado maxay uga tageen riwaayati mujaahid annahu sallaa khalfa bni cumar ibni cumar gadaashiisuu ku tukaday falam yarahu yafcalu daalika riwaayadaasay qabsadeen mujaahid wuxuu ku daba tukaday ibni cumar ma uunan arkin ibni cumar oo gacmaha kor u qaadaya wa ujiibuu waxaa loogu jawaabay biacni fii isnaadihi xadiidkaa isnaadkiisa waa dacni baa ku sugan lianna abaa bakr bni cayaash raawiihi saa xifduhu biakharah raawiga warinaaya markii dambe xifdigiisa waa xumaada wa calaa taqdiiri sixatihi faqad ahbata dalika saalimun wanaaficun wagayruhumaa canhu xataa haddii la dhaho riwaayadan mujaahid waa saxiix xataa haddii la yidhaha riwaayada mujaahid waa saxiix wuxuu leeyahay naafic iyo saalim iyo kayrkood oo raggi ibnu cumar ahaa ayaa inuu gacmaha kor u qaaday sheegeen wasata'tii riwaayatu naafic bacda baabayni bay imaan doontaa waalcadadu alkatiiru owlaa min waaxidin hal qof oo sayi-ulxifdi weliba lagu sheegay iyo dad tiro badan dadka tirada badan qowlkoodaa la qaadanaya riwaayadooda laa siyamaa wahum muhbituuna wahuwa naafin haddana weliba qaacido kale ay cuskan tahayoo dadkan tirada badan naafic iyo saalim iyo kayrkood iyagu waxa ay arkeen bay sheegayan waa mufbitiin ninkanna waa naafi marka man calima xuja calaa man lam yaclam maca ana aljamca bayna ariwaayatayni mumkinun haddana wuxuu leeyahy weliba waxaa mumkin ah labada riwaayo in la jamciyo wa huwa anahu lam yakun yaraahu waajiban fafacalahu taaratan wa tarakahu ukhra maxaa la dhahayaa marka markii ibnu cumar uusan gacmaha kor u qaadin wuxuu caddaynaya inay sunno tahay oysan salaadda ku guraynin libayaani iljawaas uga tegey markan kalena sunnadiiuu sameeyey waa la jamcin karaa marka ayb wmima yadulu calaa dacfihi maa rawaahu lbukhaariyu fii juzi rafci اlyadayn can malik ana bna cumar kaana idaa ra'aa rajula laa yarfacu yadayhi idaa rakac waidaa rafaca ramaahu bilxasa ibn cumar ninka uu arko isagoo tukanayo gacmaha kor u qaadaynin quruurax buu ku tuuri jiray oo gacmaha kor u qaad buu dhihi jiray riwaayada inay daciif tahay taasna waa caddaynay bukhaari baa iyadana soo saaray juzu rafci اlyadayn waxtajuu bixadiidi ibni mascuud annahu ra waxaa kale xanafiyadu xujaysteen annahu ra'a anabiya sala allah alay salam nebiguu arkay ibnu mascuud yarfacu yadayhi cinda aliftitaax rasuulkii oo gacmihiisa kor u qaaday markii salaadda uu bilaabayo uma laa yacuudu markaa kadibna uma noqonaynin akhrajahu abu daawuud waraddahu shaaficiyu wuxuu ku radiyey imaamu shaafici arrinkan biannahu lam yahbut ma sugnaanin buu yidhi qaala walow habata hadduu sugnaan lahaa lakaana almuhbitu muqadaman cala annaafi xataa haddii ibnu mascuud kiisa waa jirtaa la dheelaa nebiguu sidaa ku arkay laba saxaabi oo midna yidhi waxaan arkay nebigoo gacmaha kor u qaadaayo midna uu yidhi aniga ma arkin isagoo qaadaayo labadooda kee la qaadanaa kan arkay maxaa yeele ninka arkay cilmi dheeraaduu sheegayaa isaga ninkan kale inuu arki waayaa laga yaaba midkan kalena inuu arkay bakuudkan oo kale waxaan u akrinaynaa waxay tahay qofku wuxuu ku fahmaa a'immada masaa-isha say ugu doodayaan iyo xujajka usuululfiqigii tadbiiqiisii iyo wax badan baa laga marka wuxuu yidhi waqad saxaxahu bacdu ahli اlxadiid ayaa saxiix yeeleen laakinahu istudilla bihi calaa cadami اlwujuub xadiidkan ibn mascuud waa saxiix laakiin muxuu tusaana rafculyadaynka in marmar la yska dhaafi karo oo uusan ahayn sida takbiiratulixraam oo kale rukni inuunan ahayn wاطaxaawiyu inamaa nasaba alkhilaafa maca man yaquulu biwujuubihi kalawsaaciyi wa bacdi ahli daahir taxaawana qisadan wuxuu u keensaday inuu ku radiyo qolooyinka iyagu rafculyadaynku waa waajib qaba ayuu xadiidkan u keensaday oo wuxuu leeyahy marka hadday waajib tahay nebiga kama tageen hal mar xataa fahmaysaan marka markaas uu ka tegeyna inaynan waajib ahayn baaba laga qaadanaya ee sunnanimada ma diidayso hal mar uu ka tegey marar badanna waa sameeyey yaan la samaynin ma la dhahayo wanaqla albukhaariyu caqiba xadiidi bni cumar fii hada albaab can shaykhihi cali bni اlmadini qaala waxau yidhi xaqun cala almuslimiina an yarfacuu eydiyahu cinda alrukuuci wاrafci minhu lixadiidi bni cumar hada wahada fii riwaayati bni casaakir waqad dakarahu اlbukhaariyu fii juzi rafci اlyadayn wazaada wakana caliyu aclama ahli zamanihi buu ahaa wamuqaabilu haada qowl wamuqaabilu haada wujuubka waxaa ka soo horjeeda qolada waa waajib dhahayaan qolada ka soo horjeeda muqaabilkooda ah qowlu bacdi alxanafiyati innahu yubdilu salaata xanafiyada qaar waxay dhaheen iyagoo meel kale istaageen ninkii sameeyo gacmaha kor u qaada salaadiiba waa ka bugtay meel aan takbiirati maxraamka ahayn wa nasaba bacdu mutaakhiri almaqaaribati faacilahu ila albidcati kuwo kalena waa ka sii dareeno maqaaribta qaarkood waxay yidhaahdeen ninka gacmaha kor u qaada waa mubtadi bidcay u nisbahayn qolo walba waxaa waaye waxbaa isaga qufulan oo iyagu ama inaa wajadnaa aaba'ana ay u heleen ama dad iyagu culummo u ahaayo meeshaas uu wax u fahamkii ka qaldamay arrin ay ku taagnaayeen inay isaga taagnaadaan dad jecela mar walba jira daa'iman sunnadii saxda eeduu bidco dhahayaa markaas hadhow bal hadda fiiri xadiid bukhaari ku sugan oo muslim ku sugan yaa waxaa la leeyahay ninkii ku dhaqmo bidca loo nisbayna marka qoladan xanafiyada weliba haddaad aragtaan yacnii meelaha qaarkood diyobandiska iyo nimankan la leeyahay iyo rafculyadooyinka haddaad gacmaha kor ku qaaddo waa kaa celinaya salaadda markii laga baxo maxaa gacmaha kor u qaadday salaadday jebinaysaa iyo makruuh waaye iyo waxbay ku ayay ku dhahayaan waa iska marka muqallid wuxuu yidhi marka walihaada maala bacdu muxaqiqiihim waxay u iisheen buu yidhi maalikiyada muxaqiqiintooda qaarkood kamaa xakaahu bnu daqiiq ilciid ilaa tarkihi dar-an lihadihi almafsada qaar maalikiyadii kamida muxaqiqiina waxay dhahen haba la yska dhaafo mar haddii qaarkood ay bidco ku sheegayaan kuwo ay sidan dhahayaan haba la yska daayeen waqad qaala albukhaariyu marka hadalkaan fiiri bukhaari wuxuu yidhi fii juzi rafci ilyadayn man zacama annahu bidcatun qofkii yidhaahdo rafculyadaynku waa bidco faqad acana fi saxaabati saxaabadu duro halkan hadal weyn waay marka shay saxaabadii ku dhaqantay oo weliba si mutawaatira ay ugu dhaqmeen si tawaatura ay ugu dhaqmeen qofkii yidhaahda waxaa saxaabadu ku dhaqantay waa bidco nin saxaabada dacniyeyoo duray waay saxaabadii waa bidcoolayaal nin dhahayo kaleba ayb wuxuu yidhi man zacama annahu bidcatun faqad acana fi saxaaba laakiin ninkii u arka ka waran saxaabadiiba inaynan samayninba waxaan kaas waa iska macduur jahlan laysaga cudur daaroo suuragal laakiin ninkii loo sheegoo la yidhahdo cumar ibnu cumar fulaan fulaan fulaan baa sameeyey og haddana bidco waaye haddana maca daalika leh waa qof saxaabadii duray marka fainahu lam yahbut can axadin minhum tarkuhu ma sugnaanin in laga tegey axadna kama sugnaanin saxaabada kamida ka tegistiisa qaala walaa isnaada asaxu min asaaniidi rafci asaaniidda tilmaamaysa gacmaha in kor loo qaado asaaniid ka asaxsan ma leh bukhaari halkaasuu marka ku gebagabeeyey rafculedeynka qolo walbana xunbaa isaga dhegan mar walba qolooyinkaas markaa xanafiyada rafculyadeynka u daran nimankan maalikiyada iyona qabdiga xamihii markaa halkaas la saaro uu keeni doonaa iyadana sunnanimadeeda marka salaadda la taagan yahay midigta bidix in la kor saaro maalikiyadan mutaakhiriinta waa diidaya bal bidcay u nisbaynayaan qaarkood waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen man qabada faqbiduuhu ninkii labada gacmood isku qabta qabtee man qabada faqbiduuhu innaga marka qunuudkan fajarka annagana wuxuu nagu yahay yacnii yani bimathaabati waxaa waay haddii laga tago daja iyo qayle iyo buuq masaajidda qaarkood la isku haayo haddana maca daalika xaqiiqadiisa haddaad u fiiriso wax xoog badan oo saxeixa maaha qolo walbaa marka meel walba waxbaa uu si ugu dhegan baabun ilaa ayna yarfacu yadayhi baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan ilaa ayna xaggee intii ka ah ayaa yarfacu yadayhi labadiisii gacmood uu kor yeelayaa ilaa intee ayaa labadiisii gacmood uu kor u qaadayaa xaggee la geynaya gacmaha marka kor loo qaado wa qaala abuu xumaydin abuu xumaydin isaacidi waxa uu yidhi fii asxaabihi yani maca asxaabihi isagoo ku dhex jira asxaabtiisii wuu keeni doonaa xadiidka abi xumayd dayb asxaabtana markaasaad fahmaysa rafaca anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu kor yeelay xadwa mankibayhi ey yadayhi labadiisii gacmood buu kor yeelay xadwa ayuu kor u qaaday xadwa mankibayhi labadiisa garbood ku aadankooda qaala xadaanaa abuulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can zuhriyi qaala akhbaranaa salim bnu cabdillaahi ana cabdallaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal ra'aytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaan arkay iftataxa takbiira isagoo furfurtay takbiir takbiirtii isagoo bilaabay fi salaati salaada dhexdeeda fa rafaca yadayhi labadiisii gacmood buu kor yeelay xiina yukabiru markuu kibaaranayay xataa yajcaluhumaa ilaa uu yeelay xadwa mankibayhi ilaa garabkiisa kuaadankooda garabkiisa ku-aadankooda uu yahay waidaa kabara lirukuuci rukuucda markuu u kibaartayna sidaasoo facala milahu kaasoo kale uu sameeyey waidaa qaala samica allahu liman xamida facala milahu buu sameeyey wa qaala wuxuuna yidhi rabbanaa walaka alxamdu walaa yafcalu dalika sidaadaas ma samaynaynin xiina yasjudu markuu sujuudayo walaa xiina yarfacu ra'sahu min asujuud iyo markuu madaxiisa sujuudda ka soo qaadayana ma samaynaynin marka xadu wa mankibayhi saasay jumhuurtu u badan yihiin xanafiyadana xadiid kaley qaabsadeen oo dhahaya furuuca uguleeyi labaduna marka laba xadiioo jirta kan abi xumeydaas badan ibnu xajar meeshaa marka fiiri wuxuu yidhi faa'idatun lam yerid maa yadullu cala tafriqati fi rafci bayna alrajuli waalmar'a nin iyo naag gacmo kor u qaadistu meesha gacmaha la geynaayo wax farqi ah yacni ma aysan ku soo aroorin wax kala geyn ah oo kala duwanaan ah ayb oo naaguhu iyo nimanku labadaba gacmaha kore u qaadayaan meeshaan la sheegay ayna sunnada ay geynayaan garbaha ku aadankooda wacan ilxanafiyati xanafiyada iyaga waxaa laga wariyey inay qabaan yarfacu alrajulu ila aludunayn ninka ilaa dhagaha ay geeneen waalmar'atuna ila almankibayni naagtuna garbaha uaadankeeda liannahu astaru lahaa garbaha inay ku gaarsiiso ayaa u asturnaan badan iyada marka xadiidi maalik ibn alxawaaris iyaga ninkaa ku dhaqmaaya kanna naagtii hadda xanafiyadu sooma soo lahayn hadda rafculyadaynkiiba ma ogola maxay tan marka tahay rafculyadayn ay ogol yihiinaa jira xanafiyada kan ay ogol yihiin waa midka salaadda lagu bilaabayo ayagu ma diidana kaas kuwa damba waa kuwaan ka hadlayna labada masala isku qaldan marka salaadda la gelaayo waa ogol yihiin laakiin mar dambaysan ogolayn baabu rafci lyadayni idaa qaama min arakcatayni baabu bayaani xukmi rafci lyadayni labadii gacmood koru qaadistooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay idaa qaama min arakcatayni laba ragco haddii uu ka soo kacayo xaggooda ataxiyaadka koowaad markaa ka soo kacaysid gacmihii in kor loo qaado xukunkeedu waa maxay qaala xaddaanaa cayaashun qaala xaddaanaa cabdulaclaa huwa bnu cabdilacla saami qaala xaddaanaa cubaydullaahi can naaficin ana bna cumara kaana idaa dakhala fi salaati ibnu cumar wuxuu aha hadduu salaada galo kabara waa kibaaranaye wa rafaca yadayhi labadiisa gacmoodna waa kor yeelaye wa idaa rakaca haddii uu rukuucayana rafaca yadayhi labadiisa gacmood waa kor yeelaye wa idaa qaala samica allaahu liman xamidah rafaca yadayhi wa idaa qaama min arakcatayni maxalushaahidka waa ka ragcada labaad xaggeeda laba ragca markuu ka soo toosaayo ka kacayana rafaca yadayhi labadiisa gacmood waa kor yeelaye warafaca dalika bnu cumar ibnu cumarna wuu kor yeelay ayb warafaca dalika bnu cumar arrinkaasna ibnu cumar wuxuu u kor yeelay ila nebiyi sala allahu calayh ali wasalam oo in nebigu sameeyey buu sheegay ibnu cumar oo ficilkiisa ku kooban maahane nebiga ayuu u kor yeelay marfuucuu ka dhigay rawaahu xamaadu bnu salamata can ayuuba can naaficin can ibni cumar can inabiy sal l slam wrawaahu bnu qahmaan can ayuuba wa muusa bni cuqba mukhtasara xadiidkan mutaabacaadkan dambe hadda bukhaari uu keenay sababta u keenay maxay tahay waxay tahay naafic iyo saalim ayaa ibnu cumar ka wariyey axaadiidkan naafic isaga xertiisa ama dadkii ka sii wariyey akarkooda xadiidkan marfuuc ma aynan ka dhigin mowquufay ka dhigeenoo ibnu cumar uu ku joojiyey cabdulaclaa riwaayadiisaan hadda marfuuc waaye riwaayadaas cabdulaclaabu wuxuu ku xoojiyey marka rawaahu xamaad bnu salama can ayuub can naafic can ibni cumar can inabiy sal l slam midaan dambe marka kaanahu bukhaari wuxuu leeyahay hal dariiq wax ku yimid maahane mutaabacay leedahay oo naafic laftirkiisa ayaa waxaa ka soo aroortay laba dariiq ama ka badan oo sheegaya in nebiga arrintaas uu sameeyey sala allahu calayh waali wasalam riwaayada saalim laakiin waxay u badan tahay iyada marfuucnimada badan marka middii saalim isago hadda ma keenin meelo dambu meelo kale laga yaaba inuu ku keeno middii naaficuu keenay isagoo arrintan baraarujinayo meeshaa marka fiir meesha qowluhu warafaca dalika bnu cumar ila nabiy sal l slam fii riwaayati abi dar ila nabiy llahi sal l slam qaala abu daawuud alimaam abu daawuud wuxuu yihi rawaahu haqafiyu cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi rawaahu athaqafiyu yacni cabdalwahaab can cubaydillaahi falam yarfachu wahuwa saxiix abu daawuud ma arkaa siduu yidhi cabdulwahaab xadiidkan waa wariyey ma uunan kor yeelin can cubaydillaahi buu ka wariyey marfuuc kama uunan dhigin mowquufuu ka dhigay mowquufnimadaana saxiix ah marka cabdulwahaab iyo yaa simanaanayo cabdulaclaa la soco cabdulaclaa waa rafciyey xadiidka cabdulwahaabna waa waqfiyey abu daawuud iyou rajaxay cabdulwahaab mowquufnimaduu rajaxay wakadaa rawaahu leyt bnu sacad wabnu jurayd wa maalikun yay ka wariyeen yacni can naafic mowquufan maalik iyo ibnu jurayd iyo leyt mowquufnimay keeneen waxaa ka daara quniyu fi lcilal daara quni cilalka wuxuu ku sheegay alikhtilaafa fii waqfihi wa rafcihi xadiidkan la isku khilaafay mowquufnimadiisa iyo marfuucnimadiisa wa qaala waxa uuna yidhi daara quni alashbahu biاsawaabi qowlu cabdilaclaa sida sawaabka u dhow u eg waxa ay tahay qowlu cabdilaclaa oo ah marfuuca waxakal ismaaciiliyu can bacdi mashaayikhihi أنه أوmى إلى أن cبدالأعلى أخطأ في رفعه qال الإسماعيiلي وkhالفه cبدالله بن إdrيس وcبدالوهاaب الثقفي والمcتmر يعnي عن cubaydالله dx xer saddex arday oo cabdالأعلى la siman ayaa cabdالأعلى khilaafeen عan cubaydالaahi عan بن cمر qلت وqفه مcتmر وcبدالوهاaب عan cubaydالله عan ناaفع كmا qاaل laakiن رفcaaه عan cubaydاللahi عan الزبري عan sالم meel kale naafic ka tag waa sax buu yidhi cabdulwahaab iyo muctamir waxaanujeeda muctamir iyo cabdulwahaab markay tahay min riwaayati cubaydillaahi ay ka warinayeen can naafic sax waayo mowquufnimaday keeneen laakiin marka ay ka warinayaan cubaydullaahi laftirkiisa can saalim can zuhriyi can saalim can ibni cumar isagoo marfuucay soo saareen meeshaas akhrajahumaa albukhaariyu bukhaari baa soo saaray buur fii juzi rafci اlyadayn wa fiihi aziyaadatu iyadoo ay ku jirto ziyaadadan waqad tuubica naaficun calaa dalika waa lagu raacay can ibni cumara wahuwa fiima rawaahu abu daawuud wasaxahu lbukhaariyu fi ljuzi اlmadkuur min dariiqi muxaarib ibni ditaa can ibni cumar arday kale yimid ibni cumar ka warina saalimi naafic can hayli muxaarib ibni ditaar can ibni cumar qaala kaana اnabiyu sal l slm idaa qaama fi rakcatayni kabara warafca yadayhi wlahu shawaahidu minha xadiiu abi xumayd asaacidi waxadiiu caliy bn abi aalib ahrajahuma abu daawuud wasaxaxahuma bnu khusaymata wabnu xibbaan xadiid kalena waa ku timid masaladan hadda aan hayn qof marka haddii laga heli karo waxaa la rabaa kan qof ka dhigo sidii shax camal u sameeya muruqda xadiidkan warqad cadow qaadanaa shaxow ka dhigana ibnu cumarow kor ku dhigaa ibn cumar dadkii ka wariyey saalim iyo naafic muxaarib ibni ditaan kan marka muxaarib waxa uu keenay naafic waxay u badan yihiin intaan bis uu sheegay hadda ibnu xajar intaas uu sheegay bislan duruqda xadiidka marka la raacraacaa marka cilalka la fahmi karaa meeshaana waxaa dareemaya marka culamaa ulxadiid khilaafkooda waxa badinaya waxay tahay nin walba geesuu ka feerinaya hadda meeqa a'imo oo a'immat lcilal ayaa midna qaybna kuwaanay rajaxeen qaybna kanay rajaxeen xadiidka naafi abu daawuud iyo daara qutni iyo waxaan ujeedaa abu daawuud iyo ismaaciili shuyuukhdiisa qaar uu sheegay iyo waxay rajaxeen sidaas waqfiga daara qutni iyo bukhaari iyona rafcigay rajaxeen haddana xadiidka abtirsi badan uu yeeshay mar saalim uu ka soo dhaca mar naafic uu ka soo dhacay mar muqaarib ibni ditaar ayuu ka yimid ayb marka waxaana dhan waa iska tadbiiq camali ayb marka wuxuu yidhi wahuwa fiima rawaahu abu daawuud wa qaala albukhaariyu fi ljuzi madkuur waxa uu ku yidhi maa zaadahu bnu cumar wa caliy wa abuu xumayd fii cashrati min asaxaabati min alrafci cinda alqiyaami min alrakcatayni saxiixun wuxuu yidhi ibnu cumar wuxuu ziyaadiyey caliy bnu abi aalib abuu xumayd fii cashratin maca casharatin lala qabo toban min asaxaabati saxaabadii ka mida min alrafci cinda alqiyaami min arakcatayni marka taxeedka koowaad laga soo kor noqdo in allahu akbar la dhaho gacmaha kor loo qaadan ujeedaa saxiixun weeyaan idan marka ibnu cumaraa wariyey cali baa wariyey abuu xumaydaa wariyey intaasoo dhan liannahum lam yaxkuu salaatan waaxidatan maa zaadahu ibnu cumar muxuu qoray meeshaasna kulligii waa caliim oo idin qoray liannahum waxa uu yidhi lam yaxkuu salaatan waaxidatan hal salaad ma aynan sheegin faاkhtalafuu fiiha markaa ay iskhilaafeen wainamaa zaada bacduhum calaa bacdin waziyaadatu maqbuulaة min ahli اlcilmi hal salaad kama aynan warramin kulligood nin walbaa wuxuu arkay uu ka warramay wa qaala ibnu baaal ibnu baaal waxau yidhi haadihi ziyaadatun yajibu qabuuluhaa liman yaquulu birafci qofkii rafculideynka dhahaayo waxaa waajib ku inuu ziyaadadaanna aqbalo oo uu mawaadicdii meelihii gacmaha kor loo qaadayo inuu afar ka dhigto tan ku darsado wa qaala alkhaaabiyu khaaabina waxau yidhi lam yaqul bihi shaaficiyu shaafici ma dhihin wa huwa laazimun calaa aslihi fii qabuuli ziyaada imaamu shaafici isagu ma dhihin buu yidhi laakiin qaacidadiisii ziyaadatu hiqada iyo sida uga hadla marka la fiiriyo waxaa ku laazimaya inuu midaanna qaato meeshaanna wa qaala ibnu khusayme ibnu khusayme waxa uu yidhi huwa sunnatun waa sunno wain lam yadkurhu shaaficiyu waa sunnauu yidhi shaaficiyowna ma sheegin ayb falisnaadu saxiixun isnaadku waa saxiix mar hadduu isnaadku saxiix noqdo shaafici inuu sheegaa shardi maaha sunna waa sunno waqad qaala shaaficina waxa uu yidhi quuluu bisunnati wa dacuu qowlii sunnada dhaha qowlkaygana ka taga buui sunnada qaata oo dhaha qowlkaygana ka taga hadal aad u fiican oo qiimo badan waa calaamay marka meeshaywa qaala bnu daqiiqi ilciid qiyaasu nadari shaaficiyi annahu markaa kadib wuxuu ka sii hadlay mas'alo kale marka shaafici markaa waxau yidhi idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabii waa kii yidhi marka madhabtiisa ma lagu deri karaa mase laguma deri kara marka hadal dheer buu galay imaamu nawowina wuxuu ka sheegay wa adlaqa nawowiyu fi rawda ana shaaficiya nasa calayhi wuxuu yidhi shaafici waaba nasgareeyeyba oo wuxuu yidhi meeshan afaraadna gacmaha kor loo qaado laakina aladii ra'aytu fi lum wixii aan kitaabul um ku arkay wuxuu yidhi khilaafu daalika kitaabulum sidaan ku argna waa ka duwan tahay wa amaa maa waqaca fii awaaqir albuwaytiy yarfacu yaday fii kulli khafdin wa rafci sharxan marka sii akhriyay meeshaan marka xadiidka naafic wuxuu u keenay macnahaasaa ku dhex xadiidkuna wuxuu tilmaamayaa ataxiyaadka koowaad marka laga soo kaco gacmaha in kor loo qaado jumhuuru ahlilcilmina waxay u badan yihiin marka lasoo kaco in gacantii markaas kor loo qaado maxaa yeele waxay keenaysaa kaana idaa qaama idaa qaama waxay keenaysaa markuu istaago inuusaa yeeli jirin oo ilaa haddii kale marka la fadhiyo gacmaha kor hala qaado haddii la dhaho waa inuu maxduuf soo qadaro qofkaas uu yidhaahdo kaana idaa qaama ay idaa araada an yaquuma rafaca yadayhi taqdiirkuna asal maaha xadafna asal maaha waxaan ujeedaa haddii qof uu yidhaha meeshaan waxbaa ku xadfan iyo waxba kuma xadfano warkan waa mustaqiim sidiisa kan waa mustaqiim sidiisa dhahaya asalkii ku dheggan ayb haddana haddii la yeelo waa wax dhibaataa ma laha iyado laftirkeeda waxwaa loo waxwaa un kusoo way ku soo aroori karaan baabu wadci اlyumnaa cala اlyusraa baabu bayaani xukmi wadci اlyumnaa midigta saariddeeda cala alyusraa bidixda korkeeda la saaro xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa cabdulaahi bnu maslamata can maalikin can abi xaasimin can sahli bni sacdin qaal kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yu'maruuna in la faraayo an yadaca arajulu qofku inuu saaro alyad alyumnaa gacanta midig calaa diraacihi alyusraa dhudhunkiisa bidix fi salaati salaada dhexdeeda saasaa la fari jiray yaa fari jirayna rasuulka sal kunaa nu'maru iyo kaanuu yu'maruuna iyo waa siiqatu rafciga qaala abuu xaasim waxa uu yidhi laa aclamuhu ma ogi ilaa yannii daalika ila nebiy sal l salam laa aclamuhu ma ogi buu yidhi ilaa yannii daalika arrinkaa wuxuu u koryeelayay ila nebiy sal l salam nebiga intii ka qaala ismaaciilu ismaaciil waxa uu yidhi yunmaa daalika walam yaqul yanmii ma dhihin yunmaa buu yidhi yanmii ma dhihin siiqadan marka waa siiqo rafci keenaysa ayb oo yanmi daalika yarfacu daalika iyo walow yowsanba nebigaba yaan la sheegin magaciise waa iska marfuuc haddii uu yidhaahdo azuhriyu can saalim can ibni cumara yanmiihi yarfacuhu bis qaala rasuulullahi bayaan la dhihina waa iyadoo la yidhiyo kale isilaaxa marka sidaas ayb mas'alo kalea marka meeshan ku jirto waxay tahay gacmaha marka midigta bidixda la kor saaro xaggee la saaraa eeg meeshaas marka khilaaf dheer oo fara badan baa selafka dhexdooda ku jiro nas saxiix ah oo sariix ah oo ka maran yacnii sixadiisa in laysku khilaafsan yaho khilaaf ka maran ma ku soo aroorin waxaa ugu dhow xadiidka waa'il ibni xujrin oo dhahaayo midigta ayuu bidixda saari jiray markaasuu wuxuu kor saari jiray cala sadri iyadana marka mukhaalafa waxaa ku jirto nin mu'amil ibn ismaaciil inuu ahaan u malaynayo ayaa wuxuu khilaafay sufyaan thawri oo sufyaan huwa sufyaan ninkaas marka nin sufyaan khilaafi kara maaha meeshaasna marka taas ayaa laga haystaa kan ugu dhow taas walidaalika marka a'immadu waa ku kala qaybsameen qaar waxay qaateen xadiidkaas waa'il ibni xujur imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo ay ka mid yihiin oo waxay yidhaahdeen labada gacmood xabadkaa la saara xabadka korkiisa la saara korku marka fowqahu maaha meeshaas maaha halkaas ma ahan cala sadri yani xabadka dushiisa kora ma aha xabadka korkiisaa la saarana marka meeshaas xabadka naasaha iyo yani markaa ayuu qofka saarayaa ila xabadkiisu meeshaas waayeen qowl waa jira isagoo dhahaayo yani taxta sura mid dhahayo yani qoorta dhuunta intaba way jiraan calaa kullin marka aqwaal fara badan baa ku jirta kaasaas u dhow cala sadri mid ka dhahayo algaan marka ibnu xajar wou sheegay waxa uu yidhi walam yadkur ayضa maxallahumaa min aljasad waqad rawaa bnu khusaymata min xadiidi waa'il anahu wadacahumaa calaa sadrihi wاlbazaar cinda sadrihi wa cinda axmed fii xadiidi hulbin طaa'iy ayb wfii ziyaadaati اlmusnad min xadiidi caliyin anahu wadacahumaa taxta sura waisnaaduhu daciifun waa kaas waاctarada adaniyu fii aطraafi اlmuwaطأ faqaala hada macluul liannahu dann min abi xaasim warudda biana abaa xaasim low lam yaqul laa aclamhu ilaa aakhirihi lakaana fii xukmi marfuuc wuxuu ka wadaa daani ayaa muwaaa fii aطraafi اlmuwaطa ayuu wuxuu yidhi xadiidkan qaala abuu xaasimin laa aclamuhudan shakigan xadiidka ayuu dacfi ku keenaaba u wataa ma ku keenaya xataa hadduunan dhihi lahayn lafdigan siiqadan kaana annaasu yu'maruuna ayaa rafciga laga qaadan lahaa waxaa kaloo laga qaadanaya marka xadiidka sunno inay tahay midigta bidixda la kor saaro irsaalku marka inuunan sunno ahayn sunnadu inay tahay gacmihii marka in laysu dhato baabu lkhushuuci fi salaati baabu marka bukhaari kaanahu marka waxuu milicsanayaa labadan gacmood marka salaada lagu jiro midigta bidixda maxaa loo kor saaraya inta loogu qaban hay-adaasi maxay keeni culimmadu waxay yidhaahdeen maqquululmacnaa ma ahan waxaan laakiin marka la fiiriyo iyada ayaa khushuuca u dhowaansho badan khushuuca taasaa u dhowaansho badan oo ninku marka labadiisii gacmood isu saaran yihiin yacnii qof yacnii mutadaric ah oo ismiskiininayo oo khushuucayo u muuqdaa saas darteed buu bukhaarina khushuuci buu dabageliyey baabu lkhushuuci fi salaati khushuucii qaala xadaanaa ismaaiil marka khushuucii salaada dhexdeeda lagu khushuuca un ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanii maaliku can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l salam qaala hal tarawna qiblatii haahunaa hal tarawna ma arkaysaan qiblatii qibladeeda haahunaa meeshaan wallaahi baan ku dhaartay maa yakfaa calaya korkeyga ka qarsoonaan maayo rukuucukum rukuucdiinna walaa khushuucukum iyo khushuucdiinna rukuucdiinna iyo khushuucdiinna iga qarsoonaan mayso wa innii la araakum waan idin arkayaa min waraa'i dahrii dhabarkeyga gadaashiisa marka khushuuca qalbiga lama arki karo dabcan laakiin khushuuci jirka ayuu arkaa nebiga sal slam marka waxaa laga qaadanaya khushuucu jirkiina inuu khushuuca la raba qalbigiina inuu khushuuco qaala xadaanaa mxamed bnu bashaar qaala xadaanaa gumdarun qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu qataadata can anas bni malik can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaala aqiimu rukuuca wasujuud rukuucda iyo sujuudda ooga fawallaahi baan ku dhaartay inii la araakum waan idin arkayaa min bacdii gadaalkeeda warubamaa qaala min bacdi dahrii dhabarkayga gadaashiisa idaa rakactum wasajadtum haddaad rukuucdaan ood sujuuddaan markaad rukuucaysaan ood sujuudaysaan baabu maa yaquulu bacda takbiir takbiirta kadib waxa u dhahayo xadiidkan xogaa waa baabkan xadiid iska hadal badanaa ku jiro halkaana ku joojinayna وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم